waxaad sheegtay in al-shabaab aad xoolahaad ka soo furateen see ku suurta gashay marka idinkoo aan dagaalamin inaad kula soo wareegtaan xoolahaad walaal waa ka carareen markaan aadnay anagu si bilow dagaala diyaar u ahaynay nimankaa nabaddiidkaana wax kastay sameeyaanba waa ka hortegaynay haddana dadka shacabka anaga nala shaqeeya oo dadkaa shacabka shacabka haynaya maadaama dadka xoolaha ay ka xoogeen anaga nala shaqaynaayeen marka aadnana si nabadgelyaha ugu soo dhigno wax dhibaataa kama dheheen ayagana waa ka carareen walaal marka ma xoolo keliya ahaayeen wixii al-shabaab aktubteen walaal xoolo iyo raashiinay ahaayeen xoolihinkay xoolo fara badan oo meelo kala duwan ay kasoo qaadeen ay wadeen ay kuwaan kale kusoo biiriyeen marka xoolihii dadkii lahayna waa kala aman waynay oo sida badan waa wada haliili waynay qaarna waa helnay marka saas awgeed xaggaan ugu gudbinay gobolkaan ugu gudbin walaal degmada aad guddoomiyaha ka tahay al-shabaab meelo badan ayay habeen kasta ka soo weeraraan oo dhowr jeer hore ayay weerareen meelaha qaar waa ay go'doomiyeen idinku ma awoodi weyseen in al-shabaab tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada maxaas aad ka saartaan ama aad go-doonka ka bixisaan magaalada walaal anaga go-toon kuma jirno wakta kastaa baxnaa wakta kastaa waa soo galnaa magaalada go-toon maaha meel dhow meel geesay ka joogaan oo ilaa saddex tuulay ka joogaan bis moogi wax dhibaataa nagu mahayaan dadkaas ta dhexdeed tuulay dhibaato ku haayaan moogi anaga namana soo weeraraan manana soo weerari karaan deegaanada kaleetana wax dhibaata walaal kama jiraan oo sida degmooyinka kale anaga ma goosoosin
waa gartay saddexdan tuulo aad sheegtay inay gacanta ku hayaan maxaa diidan inaad qabataan iyaga walaal waan qabanaynaa oo waxaa yara yara loo tagaa tuulooyinka kaleetaba hadda waa xuwaynay sida la socodkii degmadoodana ay gacanta ku warahaayeen degmadii waa laga qabtay tuulooyinkii kaleetana hadda maamulkaayni iyo ciidamadayni waxay ka shaqeeyaan marka cudurku waa soo degdegaa laakiin caafimaadku yara yaru micnihii tillaaba tillaabaan qaadaynaa waktiga ugu dambeeyana hadda waa loo yidhaah waktiga ugu sokeeyana hadda waa tuulooyinkaas waa la wareegaynaa hadda kahor waxaad noo sheegtay inay jiraan dad al-shabaaba oo aad dagaallo ku qabateen oo nolosha ku qabateen oo degmada aad ku haysaan doonaysaan inaad u gudbisaan beledweyne kuwaas xaggee ku dambeeyeen iyagu walaal waa u gudbinay beledweynaha u gudbina maxkamada u gudbina qaarna dhaqan celinaan geynay qaarna maxkamada xakunta oo beledweynaha u gudbina anaga